دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah aqoon-yahan ayaa sheegay inaysan waxba iska bedelin istaraatiijiyada cadaawadeed ee ethoobiya u dejisay soomaaliya xilli madaxweynaha dowladda federaalk oo dhowaan sheegay inay dhammaatay cadaawadii diineed dowladda federaalka ah ayaa dibadbaxyo dhici lahaa xoog uga qaaday sawirada abiy axmed oo aada loo foolxumeeyey xukuumadda xabashida ethoobiya ayaa war cusub ka soo saartay badda ay ka boobtay soomaaliya iyadoona goodis jeedisay sheekh ka mida culummada soomaaliyeed ayaa sheegay in etoobiya aysan qaadan karin taaka ka mid a dhulka soomaaliya bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka n f d ayaa si adag kaga falceliyey heshiiskii badda loogu saxiixay xabashida ethoobiya culimo iyo waxgarad ayaa ka tala bixiyey waxaa dadka soomaaliyeed kala gudboon badda loo saxiixay xabashida dadka itoobiyaanka ah ee lagu beeray gobollada waqooyi ayaa aada u soo dhoweeyey heshiiska etoobiya loogu saxiixay qaybo ka mida badda soomaaliya siyaasiga cabdinuure siyaad ayaa dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhana xabashida etoobiya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin askarta dowladda federaalku ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran aqoon-yahan ayaa sheegay inaysan waxba iska bedelin istaraatiijiyadda cadaawadeed ee ay xabashida ethoobiya u dejisay soomaaliya xilli madaxweynaha dowladda federaalku dhowaan sheegay inay cadaawaddii diineed dhammaatay waxaa ka waramaya cabdifataax faarax doctor axmed cali khayre oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo marar badani wax ka qoray duulaanka iyo cadaawadda itoobiya ayaa baraarujiyey hadallo marin habaabina oo ay siyaasiyiinta qaar ka dhawaajiyaan oo ah in cadaawadda diineed ee soomaaliya iyo itoobiya ka dhexaysa ay dhammaatay kii sidaba uu dhowaan sheegay xasan sheekh aqoon-yahanka ayaa xusay in itoobiya dhankeeda ay cadaawaddu sideedii tahay balse cidda isbedeshay ay soomaalidu yihiin ana maqaal oo cilmiyahun ka qoray oo jaamacadda edinbar lagu daabacay markaan baaritaanka sameynaya waxaan arkay bogga wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa waxaa ku jiray siyaasadda etoobiya ee ku aadan soomaaliya maanaa waa warqadii oo wasaaradda arrimaha dibadda boggooda ku jirta maxaa ka mid ahaa siyaasadaha marka waxaa ka mid ahaa in tusaale ahaan arrin wax soomaali weyn waxa la yidhaahdo meesha laga saaro dagaalka in soomaaliya loo qaado maanaa saas siday ugu qorantahay sidaas dagaalka in soomaaliya loo qaado qabiilooyinka soomaalida macnaha kala duwanashahooda in la buunbuuniyo etoobiyaanka marna isma bedelin hadda waxaan xustaa labada kun iyo toddobadii markii ay soomaaliya kusoo duuleen iyadoo soomaalidu leedahay waxay dhibaatadu ka dhexaysa mingiste iyo siyaad barre ahaayeen ciidamadii kuuba oo u hiliyey ataalo looga dhisay inta loo yeeray labada kun iyo toddobadii inta la yimidaa la soo dhoweey macnaha marka siyaasadda etoobiya mar marna isma bedelin aqoon-yahanka ayaa intaa ku daray in etoobiya ay u baratay inay ku xadgudubto soomaaliya xilli uu dalkoodu sii liicayo dagaallo u dhexeeya dowladda iyo qabaa'ilkana ay ka holcayaan dowladda federaalka ayaa dibadbaxyo dhici lahay xoog uga qaaday sawirada abiy axmed oo aada loo foolxumeeyey waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa ku gaafooreegaya waddooyinka iyo goobaha ay dadka iskugu soo baxeen tan iyo maalintii daraad iyagoo eegaya boorarka ay dadweynuhu wataan muddo laba goor ayaa waxay dadka shacabka ka qaadeen sawirka ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo la foolxumeeyey loona muujiyey isagoo waddada lagu jiidayo saraakiisha dowladda federaalka ayaa dibadbaxayaasha u sheegaya in abiy axmed uu weli ixtiraam kala dhexeeya dowladda lana faray inay ilaaliyaan sawiradiisa lagu ciyaaro ama muuqaaladiisa la suuro xumeeyo sidoo kale ciidamada ayaa abaabuliyaasha dibadbaxyada u sheegay in aan la gubi karin calanka ethoobiya ciddii lagu arkana xabsiga loo taxaabi doono madaxda dowladda federaalk ayaa jeediyey hadalla ay dadka ugu muujinayaan inay ka soo horjeedaan badda la siiyey ethoobiya haddana garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxaa ka soo degaysa kana duulaysa diyaaradda ethoobiya iyadoo sidoo kale madaxtooyada muqdisho uu degan yahay safiirka dowladda ethoobiya
xukuumadda xabashada ethoobiya ayaa war cusub ka soo saartay badda ay ka boobtay soomaaliya iyadoona goodis jeedisay waxaa ka waramaya maxamed qaasim dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celisay in ay dhaqan geli doonto heshiiskii guraacnaa ee kowdii bishan ay la gashay muuse biixi hogaamiyaha maamulka somalilan war-saxaafadeed rasmi ah oo kasoo baxay xukuumadda federaaliga itoobiya ayaa lagu sheegay in addis ababa ay sii wadi doonto iskaashiga militari midka dhaqaale iyo midka siyaasadeed ee kala dhexeeya maamulka somalilan weligeyn badla-aan ma noqon shacabkayna albaab xeeb ah muuse weynin tan iyo jiritaankayna laakiin qalab taariikhi ah oo aan galnay aawid ayaan ku weynay baddii aan lahayn soddon sano ka hor ayaa lagu yiri warka kasoo baxay xukuumadda itoobiya xukuumadda abiy axmed oo madaxda ka yahay oo ka jawaabaysay in heshiis ay la gashay maamul goboleed aan soomaaliya wada matelin ayaa ku adkaysatay in heshiiskaas badda lagu siiyey oo yahay mid sax ah islamarkaana aysan ka laaba doonin somalilan waa maamul madax bannaan oo geli kara heshiisyo caalami ah wuxuuna madax bannaanidiisa qaatay labaatan iyo lixdii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii soomaaliya ayay mar la midooben kadibna way ka go-een oo hadda soddon sano ay dowlad yihiin annagana waxaa nagala dhexeeya iskaashi weyn iyo heshiisyo fara badan sidoo kale waxaan saami ku leenahay dekadda berbera ayaa lasii raaciyey warka kasoo baxay xukuumadda itoobiya warkan cusub oo kasoo baxay itoobiya ayaa u muuqda mid ay madaxa ugu taagayso jawaab celinta xoogan ee uga imaanaysa bulshada soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta qaybahooda kala duwan sheekh ka mid a culammada soomaaliyeed ayaa sheegay inaan itoobiya qaadan karin taaka ka mid a dhulka soomaaliya culummo iyo waxgaradna waxay ka tala bixiyeen waxa dadka soomaaliyeed kala gudboon badda loo saxiixay xabashida wararkaas waxaa ka waramaya maxamed ciise sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday inaysan banaaneen taaka ka mid ah dhul muslim leeyahay in gaalo la siiyo isagoo uu warramayey mu'asasada alkataa'ib ayaa badda loo saxiixay itoobiya si sharci ah ugu warramay taaka dhulka islaamka ka mid ah ma bixin karo qof mataqaanaa basharihii nuuc oo kaa-inan mankaana nacuu rab ha ahaado madaxweyne iyo ka hoos ummadoo dhanna ma bixin karto ilaahay baa subxaana watacaala milki siiyey arladaa dadka muslimiinta ilaa yowma alqiyaama rabbi keliya in lagu caabudo ayaa loogu talagalay marka in lagu shirki yeelo ama gaalo la siiyo waa arin muxaram ah oo aan banaanayn arin ansaxaya iyo mid suurtagelaya midna ma ah culimmada kale ayaa dhankooda ka waramay badda loo saxiixay itoobiya waxaana ka mid ah sheekh xasan takar iyo sheekh balli
arrinta ah bad soomaaliyeed iyo dhul soomaaliyeed oo hibo loo siiyey amxaarada iyo etoobiya arrintaa ayada ah waa ka soo horjeednaa mana oggolaanayno waana ka dagaalamaynaa horta etoobiya dhulkan waa dhulkii lagala dagaalami jiray zaylac nimankii ka baxay ayaa harar qabsaday oo hawaash meesha la yidhaahdo qabsaday waa alimaam axmed gurey meeshuu ka tegey oo ciidamada ka kaxaystay waxay ahayd zaylac bay ahayd imberatoriyat alawdal alislaamiya meesha ay ka duuleen zaylac weeye waxayna qabteen nimankii kiristaanka ahaa oo ilaa iyo addis ababa ayay socdeen sidaa darteed muslimiintii intaa dagaalamaysay oo intaa kiristaan iska celinayey oo gaalo iska celinayey maanta in dib loogu soo noqdo oo dhulkoodii iyo xaruntoodii la yidhaahdo dekad baan ka dhiganaynaa iyo annaga qabsanaynaa taas iyada insha allahu ma dhacayso amxaaradii timid muqdisho yowminaa haada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba uma hirgelin inta xamar ku lugi ka lugeeyeen ayay doolow ku galeen kuwa maanta joogaa waxa weeyaan diinsoor bannaanka ugama baxaan waxa weye macnaha buurdhuwa bannaan ugama baxaan waxa weye luuq bannaan ugama baxaan waxaweye baardheere iyo bannaan ugama baxaan rag baa dhuuntooda ilaahay dhigay marka ninka doonaya hadduu godka ka bixi waayey inuu labaatan kilomitir ku xaragoodo orarkaas waxba kama jiraan caqligaad ku socon lahaydeen oo ay baabuurtu idinku socon lahayd caqligeeda la imaada waxba waxaweye xaflad iyo magarasa kookalacbay waxba tari mayso sheekh mukhtaar abuumuslim iyo sheekh maxamed garaar oo u warramay warbaahinta islaamiga ah alfurqaan ayaa dhankooda dareenkooda ku biiriyey arrinta badda madaxweynayaasha oo maamul goboleedyada oo sheeyaha u adeegaya iyo kuwa kaleba maxay dana ugu jirta ayaan ka hadlayay danta ugu jirtaa waxay tahay kow maamulkooda inuu sii dheeraado waqti dheer inay joogaan labo in ay waxay ma arkaysaa meesha ku joogaan waa gaaladii oo dhaqaalo siinayo mabaadi'doodana inay fuliyaan si kale kuma fulin karaan inay dhulkiina wax ka siiyaan dhulkiina soo dejiyaan wixii ay og- diidayaan oo dhan ay ka hor yimaadaan oo diinta ay ugu horeyso saa daraaddeeda somalilan tusaale yar somalilan waxaa ka dhacday horey u sameeyeen baarka- ba- barnaamijka ninka muuse la yidhaahdo xabashadii oo dhan baa kusoo qulqushay meesha xafladaha waaweyn markay qabsanayaan oo christmas day xafladihii bay qabsanayaan iyagoon qaranaynin way soo qulqulayaan puntland bay degan yihiin xaafaday degan yihiin amxaarada oo aan qarsoonayn soo ma jeedid waxay ku faafiyeen cuduradii bay ku dhex faafiyeen mabaadidu ay ku dhex faafiyeen dekadii bay hadda meeqasanay adeegsanayeen waxaan hadda la sheegayo waa uun riwaayad wey laakiin meeqasanayba haysteenba ayade- ay adeegsanayeen een, gaalada adduunka siiba saliibiyada iyo yuhuudda isku daaban niman ay samaysteen weeyaan la rabana ummadda islaamka diin ahaan iyo dal ahaan iyo dadnamo ahaan si walba in lagu baabiyo lagu tirtiro gaaladana gacanta loo geliyo een, masiirkooda laga dhigo ummadda islaamka matalan halkaa degan in laga dhigo masiirkii ummadda islaamka ee andalus deganaan jirtay oo kaleeto in laga dhigo dee dad baa loo adeegsaday kuwaasiba lagu baabi'iyey kuwaana kuwii bay la mid yihiinoo sidii bay ku socotaa ilaahay subxaana wa tacaala ha naga difaacin shartooda oo aanan isku tashanin oo nimankaana aanan ka daba harin ummadda soomaaliyeed ee muslimka haddaan nahay nimankaa dee waxaani wax ka daran bay samaynayaan salaadiin iyo waxgarad ayaa sidoo kale cambaareeyey badda loo saxiixay itoobiya waxaana ay ugu baaqeen in ummadda dagaal u diyaargarowdo dadka itoobiyaanka ah ee lagu beeray gobollada waqooyi ayaa soo dhoweeyey heshiiska ethoobiya loogu saxeexay qaybo ka mid a badda soomaaliya cabdifataax faarax ayaa ka waramaya tan iyo markii uu soo baxay heshiiskii dhex maray maamulka somalilan iyo dowladda itoobiya ayaa waxaa heshiiskaasi ka falceliyey dadka u dhashay waddanka itoobiya magaalooyinka waaweyn ee itoobiya waxaa ka socda dabaaldegyo iyo isku soo baxyo lagu soo dhoweynayo badda la siiyey itoobiya itoobiyaanka ku nool gobollada waqooyi ayaa aad u soo dhoweeyey oo u dabaaldegay heshiiska xabashida itoobiya lagu siiyey badda soomaaliya aqoon-yahan xasan faarax oo ku sugan gobolada waqooyi oo waraysi siiyey warbaahinta alfurqaan ayaa sheegay in meelaha dadka ku kulmaan lagu arkayo dad ka soo jeeda itoobiya kuwaasi oo si aan gambasho lahayn u sheegaya inay noqdeen muwaadiniin shaqo ka helaya badda la siiyey itoobiya xamidow waxaa jira nambar dad aad u badan oo itoobiyaan ah oo ku sugan dhammaan gobollada waqooyi ee soomaaliya hadday tahay hargeysa burco iyo gobollada kale ee awdal iyo de ilaa yacnii dhammaan nusaynu ka warhayno ilaa boosaaso intaa itoobiyaanka ugu badani soomaaliya waa inta uu ka joogo ama waa meelaha uu ka joogo markaa si aad iyo aad ayay u soo dhoweeyeen hadday yihiin kuwii timaha jaraya tima jarayaashii kuwa gawaadhida maydha qaarkooda waxaan arkayay maantadan lahaa oo ku dabaaldegayay waxaa noqday nin muwaadina oo somalilan dara ama soomaaliyeed baa noqday qolooyinka xataa dawarsanayay ee masaakiinta ah laftigoodu qaarkood oo ii sheegaya oo ka mida meheradaha magaalo- magaalooyinku waxay ii sheegayeen in iyaga laftigooda aad iyo aad ay usoo dhoweeyeen oo ay qaarkood nagu yidhaahdeen bay yidhaahdeen shaqo abuur baanu ka heli doonaa oo waanu ka bixi doonaa yacnii daranyadan iyo diiftan nagu haysata waanu ka bixi doonaa oo dad shaqaysta ayaanu noqon doonaa oo kalluunkaanu la soo bixi doonaa oo waxbaanu ka dhoofin doonaa marka walaal aad iyo aad ayay usoo dhoweeyeen kumanaan dada oo ka mid ah xabashida itoobiya ayaa sanadihii ugu dambeeyey si weyn loogu beerayay magaalooyinka uu ka taliyo maamulka muuse biixi kuwaasi oo la wareegay shaqooyinka sida ay sheegeen dadka soomaaliyeed ee ku nool gobollada waqooyi culimada iyo aqoon-yahanada ku xeel dheer damaca xabashida ayaa marar badan ka digay xabashida kusoo qulqulaysa soomaaliya kuwaasi oo si aan horay loo arag u kordhay bishii lasoo dhaafay warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan siyaasiga cabdinuur rasiyaad ayaa dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhana xabashida ethoobiya cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya cabdinuur siyaad ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in badda soomaaliyeed maanta annagoo nool la siiyo itoobiya wuxuu arrintan ku tilmaamay qorshe soo socday muddo dheer Eh, waana qorshe soo socdo oo muddo dheer maaragtay shaqadaas uu qo- qorshe soo socdo waaye dowlada eh, awood lehuna dabada ka riixayeen Eh, shan meelood oo soomaaliya ka mid a in la dego hadda taasu waxay waadax ku tahay midiyada caalamka oo dhan in maaragtay dowladda ingiriiska iyo maraykanku soomaaliya u kala qaybsanayaan inay meelo kala degaan Eh, midda kale midaan haddeer cusub oo ah etoobiya oo iyaduna dowlad darisna la ah oo dunida saddexaada in la siiyo qayb waxa weye waa wax heshiisahoo maaragtay ay xoogaa muddo soo socday heshiiskaas marka waa heshiis xaaraana waa heshiis ummadda soomaaliyeed dilin ku ah waa heshiis eh, kuwa madaxda waardiyeynaya ama kuwa wasiirada ka ahu ceeb ku ah hadday wax gartaan weeye cabdinuur ayaa sheegay in itoobiya dullaysatay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada wuxuuna ka waramayaa sheeko dhex martay isaga iyo mas-uul itoobiyaan ah Eh, waxaa kuu soo haray eh, gabra hadeer ka hor wuxuu ugu yidhi anigu had- hadeer ka horaan maaragtay i- ii sheekeeyey intaan as- anoo maxaabiis kasoo daynaya dad uu xirxirtay markaasu wuxuu ugu yidhi eh, waxaan rabaa inaan kuu sheego Eh, wuxuu yidhi eh, maxaad noo- noola noo diidan tahay inaad maaragtay nala shaqaydo waayo anigu markii ay cabdullaahi yuusuf waqtigiisa yimaadeen ayaan diidoon iri anigu etoobiyaan lama shaqaynayo marka wuu ii waramo wuxuu yidhi eh, run ahaantii soomaalidu badanka maanta dadka madaxda sheeganaya waana wada ogol yihiin wax kale daay qaar waxaan garanayaahu yidhi haddaan idhaahdo annaka etoobiyaahu maaragtay ciidan uma baahnidin wasaaradda gaashaandhigga aan annaku ciidan inkaga noqono ogol oo madaxnimadooda ku bedelinaya inay jiraan marka meesha naloo wadaa meeshaan ahayd wuxuu ugu baaqay dadka soomaaliyeed sida tan na hawaysato dhulkanaga inay qaadato shakhsiyaad xunxun oo caloosha ushaqaystayaalna ay ka iibsato oo ay ka iibsadaan waa wax damiir xunaa waa wax in laga diriro u baahan oo laga midoobo marka waa inaan dagaal usoo diyaar garowna qof kastoo qori heli kara qof kastoo bambo heli kara qof kastoo bastoolad heli kara qof kasta waa inuu dagaal u diyaar garooba oo sidaan dalka naga ku difaaca lahayn cadowga ugu difaaca lahayn ee, soo hunguriyey inuu dhulka naga qaato annaku waxaan isku hayno intaan meel dhiganno waxaan qabaa inaan dagaal u labisano ma fahamta aan dhulkanaga uga celin waxaa kuu soo haray kooxda hargeysa joogta oo kiniisaduhu uga furan yihiin oo la yaqaano kiniisada inay kaga furan yihiin oo meesha jooga waxaan qabaa in kooxdaas ma fahamta meesha laga bixiyo oo ummadda ku kacday oo degaankaa oo degan meesha oo ilaa haddeer maanta burcaf wadda ka haysa in loo heeliyo oo la garab siiyo ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa horey u sheegay in xoog ama xeelad ku qaadanayaan badda soomaaliya warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa